bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu saaxib yaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtidan oo kale idinku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada ooka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay awoodalale ku helaysan ka dheegi doontan oo aan uga socdaalena siinkahay waliba ku mid aha gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo geeka magaalada baydhabo ka daafuriyey shirka gudoomiyaalka golo shacabka iyo gudoomiyaalka baarlamaanada maamul goboleedyada dalka soomaaliya maydlon ku hadalahay shirkaasi ee ka furumi magaalada baydhabo muddo intee la-eg dareeri doon oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta taas oo kale waliba aysan dheegi doontana afar xisbi siyaasadeed oo dowladda soomaaliya aan ku digin intii ciidanka qaranka yoon adeegsadaan siyaasiyiinta mucaaradka ku ee dowladda soomaaliya haddaba maysheeni intii xisbiyadaasi shirjareedka qabadaan magaalada muqdisho xilla reedlan furi maxkamaddii racfaanka ee cabdiramaan cabdishakuur oo dhowaan la sheegay intii weerareen ciidanka dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan hang nabad sugidda oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waliba ka amray saraakiisha dowladda soomaaliya intii dhallinyaro laha kaweela waana hoggaankan ka sarreeya dhallinyaro usanagada maysheeni intii madaxweyne farmaajo hata dhallinyarada usu hoggaanka ciidamada andalbad barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta guddiga difaaca baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waliba sheegeena intii wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka iyo dowladda kenya iyo kala xisaabtamo doonaan dhibaatooyinkii ka dhici degmada beled haawe ee gobolka gedo taasi oo la sheegay intii dowladda kenya dhulballaarsiya kawadda dhibaatooyin shal duubnaha ku deeri dadka shacabka hataba guddiga difaaca qaab nooce in wajahadoona wasaaradda difaaca arrintaasi ku hadalay oo ku barnaamijka kulanka warsan iyo siinkahayna sidaas oo kale weliba isin dheegi doontana maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo reedan furahayta kiiskii siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo labaatan iyo kowdii bilun diseembar maxkamaddii fasaxday haddaba maysheeni intii reedlan furu kiiskaasi maamulka deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose weliba shabaabka eedayay antiyo baraka ay yahayaan mise bogtaaliyahayan dadka shacabka ka nool deegaanadaasi haddaba maamulka may arrintaasi hatasheeni intiusa jeedi oo ka barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheegi doonta barnaamijka intiusa dareer weliba siin saaray waana siinla dareeri doonay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamada waliba galan weyn ii sii doonay saaxiibkayga cali koronto ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulunka warsan hamiigna maarbaha hoydaytuu talaadan iyo bahayta taariikhdana ka eedanta labaatan iyo lita bila diseembara ee sanadka labada kun toban iyo toddobada magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada cali korontuuh waliba hawada siingulaha hamiin fayl gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari iyo waliba furay shirka gudoomiyaalka golo shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo gudoomiyaalka baarlamaanada maamul goboleedyada dalka oo xubintu ku ah dowladda federaalk soomaaliya kaasi oo geekala ka furi magaalada baydhabo walina ku qiib galay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari gudoomiye ku-xigeenka lamaad ee baarlamaanka dowladda soomaaliya maxad cabdalla cawid gudoomiyaha baarlamaanka maamulka puntland gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka jubbaland iyo galmudugga walina ku maqan hirshabeelle oo weli ilaa iyo hataan ku qayb galna shirkaasi gudoomiyaha baarlamaanka oo shirkaasi dahfuraay iyo gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed ee martida langeeye iyo mas-uuliyiin kale yo meelasi ku hadalay iyo ogana sheegay intii shirkan muddaduusa dareer walbadan laku faa'iidi doono islamaraxantaasna laisla meeli ka doona hannaanka wada shaqeeyowka ee baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka oo xubno ku ah dowladda federaalka iyo baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya hataba mas-uuliyiintii meelasi ku hadalay waliba hadalyo ku mid ahay mudanayaal waxaa horey usoo aan usoo marnay ilaa saddex fadhi kulan ayaan soo yeelanay waxaana ay heshiisku ahaa in sanadkii laba jeer ay kulmaan golayaashayada si maaragta aan isaga waraysanno maaraynta maarata barlamaanada howlaha ay wadaan doodaha barlamaaniga ah meesha ee ku saabsan geedi socodka midayn nabadaynta soomaaliya iyo joogtaynta dhisidda dowladnimada iyo dhisidda hay-adaha dowladda iyo wada shaqaynta guddiyada baarlamaanada iyo tayodhisidda howlkarnimada xildhibaanada iyo howlwadeennada golayaasha xeerdijinta ee soomaaliya ay leedahay ayaa ay ku saabsanay qiimayntaas ajendadeenna maanta taasay u bannaan doontaa wixii hirgelay wixii aan hirgelin kulankii hore iyo kulankii dambe dhexdooda intii dhacday ayaanu qiimayn doonaa iyo wixii kale oo aan qorshihii aan sii samaysanayno lixda bilood soo socota ilaa juun yacni janaayo ilaa juun laba kun iyo siddeed iyo toban waxyaalihii aan ka howlgeli lahayn gudiyada siday soo arki lahaayeen nabadaynta waxa aan ka qaban karno yani sharci dejinta dhinacaan ka samayn wixii ay ka samayn karno saddexda saddexda afar aan idhaahdo ama afarta meelood oo barlamaanada ay ahmiyadda siinayaan waa sharci dejinta waa xidalkeenna oo aan u baahanna inaan ka hadalno sida aan tayadeeda u dhisi lahayn iyo arrimaha socda iyo shuruucda horetawinta leh iyo siyaabaha barlamaanada oo dhan ay isla socon kari isla socon kari lahaayeen howlahaasi fulintooda arrinta labaad oo loo xisaareeya waxaa weeyaan matalaadda shacbiga matalaadda shacbiga dhammaan barlamaan yani labada labada heer ee shacbiga lagu matalo waa heer dowlad goboleed iyo heer federaal heer dowlad goboleedna idinka muwaadiniintii ku matalaya golayaashiina heer federaalna shacbiga oo dhan soomaali ahaa soomaali ahaan waxaa matala barlamaanka federaalka labadiisii aqal arrintaasi waxaa weeye matalaadda shacbiga maxaan horumarin ku samayn karnaa maxay tahay shuruucda noo qabyo ah waa maxay arrimaha loo baahaya inaan hirgelinno waa maxay arrimaha inaan ka mid ka midoowno oo markaa aan uga gudbi karayno afar dhibic shan oo laga gudbi karayo qofkiiba hal cod oo dastuur uuna farayo waa yacni arrimaha aan kaaan ka joogtan karno waa maxay waa arrin idan muhiima matalaada shacbiga doorashooyin baa soo socda sharciga doorashooyinka nooceebuu noqonayaa noocee waa doorashada aanu qaadanayno ma middan oo dheelitirka baan qaadanaa mise waxaan yeelanaynaa mid oo degaan doorasho oo degmo kasta wax yeelanayso dhammaan arrimahaasi dood ay u baahan tahay su-aashiga culus oo baarlamaanka federaalkana uu raadinayo guddiga oo madax bannaan ee doorashooyinkan aan ugu yeernay sagaal su-aal aan weydiinay wuu kasoo jawaabay hase yeeshee weli go-aan lagama gaarin su-aasha ugu culus oo laisweydiinaya waxay tahay haddii ay dhici weydo in markaa dhammaan wixii doorashooyinka qofkiiba hal cod ay suurtogeli weyso maxaa tala ah ma afar dhibic shan baa u noqonaa odayaasha konton iyo kow maa loo noqonaa ma odayaashii horaa loo noqonayaa ma si kaloo dadban baa la samaynaa ma xilxaynta barlamaanada miyaa la dheeraynayaa arrimahaasoo dhan waxay u baahan tahay arrin u baahan inaan maskax shiil ka samayno aaraa isdhaafsanno aan aada ugu sii aan aada ugu baaraantegno waa lagama maarmaantaa marka inaan heer dowlad goboleed iyo heer federaalba inaan inaan haddee isaga warhayno waa lagama maarmaan arrinta xigta barlamaanadeena inay wada kulmaan guddiyadeena in guddi walba guddiga u abbaaran oo is arkaan shuruucda iyo doodaha ka socda barlamaanka federaalka inay la socdaan barlamaanada gobollada inay la socdaan waa laga maarmaan arrimaha doodaha ka socda dowladda yani golayaasha wakiilada dowlad goboleedyada inaan barlamaanka federaalka uu la socdo waa lagama maarmaan arrimahaasoo dhan waxay keenaysaa waxay soo dedejinaysaa ama ay xoojinaysaa dhidib u ah sida federaalka aanu doona aanu dooranay ayay khilaafaadka yaraynaysaa oo xawlina hawshana xawli ku socodkeeda waa waa noo surto yani waa waa noo sur noo noo hagaagaysaa arrinta cafaraad oo aan rabo in ayaga aan aan fiiro siino inta aan noo socdaan waxaa weeyaan barlamaan kasta haddii la yidhaahdo sharci dejinta wadnaha barlamaan uu ku shaqeeyo waa guddiyada haddii guddiga uusan shaqaynayn golaha kulanka guud ee golaha wax u shaqa hawgeli karayo male oo waxyaabo dood caadi ah mooyaane guddiyada waxaa loo baahan yahay in ay martaa mar walba qorshahoodu cad yahay oo waxa ay u socdaan la og yahay howlaha ay qabanayaan marka ay caddahay xowli ay ku socdaanna ay fiican tahay si ay golaha kulanka guud ee howlaha howlihiisi ay u soo abaabulaan saa daraaddeed waa laga maarmaan tayada guddiyadeena inaan dhisno tayada guddiyadeena inaan dhisno laakiin dhammaan howlahaas oo dhan saddexdaa qaybooda waaweyn aanu sheegnay oo ah sharci dejinta ama xeer dejinta dadka puntlantaa laga raabtay sharci dejinta sharci dejinta la-aanteeda ah kormeerka iyo matalaada saddexdaasi waa saddexda oo siyaasadooda guud oo baarlamaanka u xilsaaray laakiin saddexdaas ma shaqayn karaan lafdhabar hadduusan lahayn lafdhabarkan waxaa weeyaan howlwadeennada baarlamaanka shaqaalaha xokaya guud ka bilaaw ilaa inta ka hooseysa agaamo agaasimo waaxeed agaasimo qaybeed agaasimo xubin howlwareen ilaa karaaniga ugu amartaa ilaa karaaniga waa lafdhabarta ay ku shaqay uu ku shaqeeyo baarlamaanaku siyaasiyiin baanu nahay waana la soo doortaa waktiga muddaan joogaynaa muddadaa madasha markay dhammaato muddadaas oo la qabtay tartanaa la aadaa qaar baa soo noqonaya qaar baa weynaya hadda masalan haddii golaha shacabka aan ka hadlo boqol iyo soddon iyo saddex xildhibaan baan soo noqon boqol iyo soddon iyo saddex cusub baa soo gashay laakiin shaqaalihii noo joogay iyo howlwadeennadii noo joogay sidooday u joogaan xogtii bay haayaan hawlihii bay haayaan ayaga weeyaan lafdhabarta oo loo baahan yahay marka kuwa haddaanaan taya haddaan sifian tayadooda loo dhisin la tababarin oo xilkooda uusan u caddaanin baarlamaankii documentatiinkiis u inahaynin yani jiilalka soo socda aysan usii meel dhigaynin documentiyaalkii oo wixii wax walba lagu gaaray oo bigta ay ku tababaran lahaayeen looyarada iyo dadka dhaqaalayahanka iyo dhammaan ardada jaamacadaha noogu jira ay ku tababaran lahaayeen haddaan dadkaasi loo tababarin kulli faa'iida laa kuwa hadda jooga walaa jilalka soo socdo khasaara ugu jirto marka muhiim weeyaan inaan xoogga saarno tayo dhisidda iyo tababaridda shaqaalaha iyo howlwadeennada iyo agaasimka yacni agaasimayaasha iyo xogayaasha guud golayaasheenna inaan aad iyo aada xoogga u saarno sidii ayaan tayadooda loo dhisi lahaa arrimaha aan ka wada hadli doono kuma koobna arrimahaasoo keliya waa ka badan yihiin hase yeeshee xoogga annaga waxaanu saarayna waa saddexdaas meelood sidaan u xoojin lahayn taasoo haddii ay hirgasho waxaa hirgalaya dhidibada uu aasmayo oo kiimikooda isku dhalaalaysa waxa weeyaan federaaleynta dalka ayaa xogsanaysa waana soo dadejinaysaa waana midoobaya haddii aan idhaahdo yaana hadalka uku badin waxaa waxaan rasmi ahaan ugu dhawaaqayaa in kulankeenna afaraad ee golaha wada tashiga golayaasha wakiilada iyo golayaasha baarlamaanka federaalka oo maanta ay bishu tahay labaatan iyo lix bisha december ay tahay oo shirkii labaad wayaan oo sanadkan la qabanayay waa inoo furan yahay iyadoo uu ka furmayd maydhabo oo ay tahay markii ugu horreysay oo aan ka soo saarnay gobollada lagu qabanayo shirki
sidoo kale runtii taa marka laga soo tago shirkan annaga dadku intooda badan siday dareensan yihiin laba ahmiyad waa leeyahay ahmiyadda koowaad waa tan horey loo sheegay oo ku saabsan marka qaabkii wada shaqayneed ee golayaasha sharci dejinta yeelo lahayn in laga tashado baahiyaha jira ahmiyadda labaad ee kulankani maanta uu leeyahay waxaa weeye waa wuxuu u leeyahay dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dal gudihiisa iyo dibaddiisa gaar ahaan dadka ha u badnaadeen kuwa qurba joogta ah oo runtii inta badan markay maqlaan magacyada dowlad goboleedyada qaba cabsi ah in waddanka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe inaynaan iska warhaynin waddanka inuu yahay waddan kala googo-an oo ninba oo dhinaciisa uu ka tashanayo runtii maanta markaysu imaatinkeena meeshaan isu imaanay iyo kuwii ka horeeyey iyo sidoo kale xitaa wasaaradaha xukuumadda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee shaqooyinka ka wada dhexeen markii ay wada kulmaan taasi waxay gaarsiinaysaa fariin shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed hoggaankooda taladooda inay tahay mid midaysan layska warhayo waddan kala googo-an oo kala tagsan uusan jirinoo waxaa weeye waa taladu meel inay ka bilaabato meel inay ku dhammaato ay tahay wax naga wada dhexeen marka runtii fariintaasna fariin muhiim oo shacabka soomaaliyeed inay arkaan maanta guddoonnadii golayaasha sharci dejinta iyo golihii shacabka mas-uuliyiinta ugu sarraysay guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka waa aanu wada joogno halkan runtii kulanka sida la sheegayba waxaa waye waa kulan wada tashi aan wada tashana waxaa waaye haddee waa aan isu imaano aan isweydiino wixii baahiya oo jirta sidoo kale aan isweydiino waxa aanu haysanno intay la eg yihiin seen u kala qaybsannaa seen se u isticmaalnaa maxaa iganaga maqan waxa inaga maqan xaggee inooga maqan seensi u raadsanaa xaggeensi u raadsanaa waa intaasu aan ka wada tashanno aan wada tashanana dee marka intaas laga wada tashana waxaa waaye gunaanadkii waxaa waa natiijada soo baxaysa waxay noqonaysaa aan isku tashanno markaa annaga aan isku tashanno waxaa weeye waa insha يعني أيضا أنظر من كلاوة أي صورة قولين ومن الرفوة العاجين وكرامها وقول إن الله سوكا وأي وجه عبدالله إنه ويأشكر قولي سبحانه ما يسوي ماذا حول الولاد سيدي ووصل العبد ولا هو تاجر aada baan xildaas la macalinayaa marka aan u soo noqdo barnaamijka waxaa weeye baahi badan ba ka jirta baarlamaanada waxa aan sugayna inay waxaan la qabtaan inta badan waa mucaawadiyad oo ka timaada un d b undb قليل وصوالي وانا مشكور سيدي الرام اي الايام هو يرضي الله والايام هو اعلم وربي تصورنا من الانصار صحيح ملكا انا مروضا من مرات وذلك يقولين لوري حكم كان مقابلان كانوا وهي يرضي الله سيدنا meesha anagu aan rabno ay aadaan rosaangu annagu marar badan baan tababaro waxaan helnaa ah baarlamaanka guud ahaan ah laakiin tababaradii ugu muhimsana oo guddiyada iyo howlgaalnada baarlamaanka waa suurageeda yihiin waxa naxaraadeynayaan waa iyagu raba inay baarlamaanka u yimaadaan howlaala waxmasilnaa bay ka yidhaahdaan wixii yaraa oo noo qodeeyeen asaasminka ayay ku rumeeyeen mararka qaarkood waxaan garanaan lahaa ma asaasminka noogu imaanayno waana dagaal biloway markaad iskaba timaadaan ciddii mucaawadaysa marka arrintaas in meel la saaro oo wax ka soo baxaan aada baan ula daynaynaa waxaa kale oo jira barlamaanada barlamaanadii waaasuyihiin soomaaliya waxaa loo dhisay dowlad badan oo tiro badan barlamaano tiro badan loo dhisayay farahan waa laga baxay marka waxaa moodaa in la isugu talagalay inaan walba dhinac ku haano labadaba madaxda iyagu ay doortay kulli way barlamaan oo wixii uu ahaa iyo wuxuu ku shaqayn lahaa oo dhan marka uu waayo haddii mid walba adduunka ku leeyahan meel kalena aadayaan marka baarlamaanada waxay u baahan yihiin baarlamaanka federaalka ah inuu u istaago oo u hadlo oo ama xiriirkooda caalamiga ah ay ku saaciyaan ama maamulada laftooda laftooda
in aynu ku salayno wixii deeq oo inaga soo gala dibadda baahiyeenna waxaa laga yaabaa inaynu baahideennu hadda kala duwan tahay dad bilow yihiin dad meel dhexe yihiin dadna hadda muddo soo jireen oo soo shaqaynayeen marka nin walba heerka uu leeyahay iyadoo wixii la isleekaysiinaya aan la kala badinayn laakiinse inay ina ka timaaddo innaga ina ka timaaddo taladu oo aynu odhanayno waxaan ii haysaan u n d b oo kale intaas weeyaan waxaan uga baahnahay waxa iyo waxaa laakiinse aanay kaa dusha kaaga iman sababto baahideena innaga naqan way socon weyday in gaargaar qolo walbi u samaysato hadda annaga ka puntland ahaan waxaanu leenahay qorshe la yidhahda five year plan oo shan sano aanu u n d b da la galnay sanadkii horreeyey wuu socday sanadkii labaad waxba ma dhicin wax la keenay iyo wax la helay midna ma jirto sanadka saddexaadna waxaanu kolley ku kala aragti noqonnay waxay soo qoreen iyo waxaan rabnay inay kala duwan yihiin marka madashan waxaan u qiimeynayaa in aynu ogaanno baahiyaheenna qorno buug ka samayno guddoomiye aada noogu yeedhid nimankii donoriska iyo n d p marka ay noo yimaadaanna aynu waxaani aynu qorshaysannay buug ka samaynay aynu farta ka saarno malayn maayo markaa inay meel ay ka baxaan helayaan sababtu wada jirna waa tahay nimankii waxaan u dhiibayey oo iyagu khidmadda keliya waa khidmaynayeen na meesha soo fadhiistaan waxaa imanaysaa hir shabeello inoo ku dambeysay baahideeda oo xafiis ka bilaabmaysa inay hesho qoladii wax kala doonaysaana ay hesho arrintaasi waa arrin runtii aan malayn karayo inay shirkan ku habboon tahay inaynu qolo walba la weydiiyo brioritigeeda maxaa kuu brioritiya waxaayo waxaa hadday suuragal noqon weydo in waxaa la wada helo laakiinse wuxuun baa laga helayaa major iyo maynor bay noqonaysaa qodobka labaad inaynu ra'yi islaafsanno ra'yigaasina waxaa ka soo baxaya wax meel mar ah waxaa ka muuqanaya isdhexgal iyo isu socod waxaan aada iyo aada u rajaynayaa inaynu xeerna helno baahiyaheenna wixii dhexdeenna aynu ku kala dhammaysan karnana aynu wax iska tarno way dhici kartaa baarlamaanada oo kale qaarkood inay qolyaha cusub wax badan oo workshopska ah inay wax ka tari karaan waxaynu aragnaa dalkeenu maanta meeshuu taagan yahay oo xamar iyo baydhaba diyaarad baynu soo raacnay soddon daqiiqay soo socotay waa laba boqol iyo konton kilomitr meelahaasaan maranaya laba boqol iyo konton kilomitr markaynu diyaarad kala raacno soo ma aha inay nagu cirka xukunno dhulkana rag kale xukumaan waxaan waxaasina anigu waxaan malaynaya wax kale maahe xoogaa xeeladdeenna shacabka ayaaba dhiman sidaynu dadka dadkaaynu inagu matelno ka soo jeedno sidaynu la macaamili lahayn ugu khidmayn lahayn ayaa weli wax ka dhiman yihin meelaha ay ka mid tahay hadda puntland iyo somalilan waa dhulka waa la maraa laakiinse haddii halkan saasi yaato yana xaggaas ahaan mayso ama ha ku fideen ama ha ka dhex dhasheen haddana way iska jirtaa meelaha qaarkood inay mararka qaarkood sameeyaan rabshado googoosa waxaan ku soo gunaanadayaa ajendahani waxaa kaloo jirta sorry miisaaniyadaha ka iman kara dowladda federaalka ah in iyada lafteeda aynu helno qaab loo marayo oo xisaab celinteedii leh oo sidii loo helayay leh oo laisla ogyahay aanay dhicin in waddadii la soo marin lahaa iyo qaabkii loo qaadi lahaa in la isweydiiyo mar dambe laakiinse hadda haddaynu isweydiinno oo wax iskaga afgaranno way soconaysaa ciddaynu ku hogaaminaysana waxaa weeye
bismillaahi raxmaan raxiim walaalayaal usan waa biyaabay bulshadun geekanta aan bogtaa lahaayan belenay wale ka warsadow baqaarka walaalo oflow ah baqaarka walaalo oflow ah
baqaarkun walaalo ooflow umatirtan baqaarku walaalo ooflow liin isan sawalsiin ku eyin baqaarkun baqaarsi ahay baqaarka walaalo oflow boqorkii baqaaro baydhawuun baa ilaaya bagaash kumbud bartalanka seedow baqaarka walaalo oflow baradii belenay bulshada baaran jeewa markii buku bayaan sida birbiyo injeedaan baqaarka walaalo ooflow baqaarka walaalo ooflow baqaarka walaalo ooflow leegwiiras baydhaw gudaashe bababababababa beera beer kufayla bedabed kufayla baqaara baqaarku sareey bulshooy ani baan ka dhisiron iinboob sidoy baariyow baarankaas baab goone waa baqaarse baqaaranku sareeya baqaarkii badroonishii haysada bajaare ganacsi bagaash iyo miraay ee bulshada lakama cableeyo baqaare kaasaan sare beled maaw baydhabo gudaashe bayaani mag
waa dowlad waagaag dhugun sidayaal weli wali la dareertana barnaamijkii kulanka warsan oo uu ka siinsaari waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala afar xisbi siyaasadeed oo dowladda federaalka soomaaliya aan ku digi anti ciidanka qaranka yoon adeegsadan siyaasiyiinta mucaaradsan dowladda soomaaliya waliba geeka magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya shir jaraa'id ka goboday mise warbaahinta kala hadalaya afar xisbi siyaasadeed walina iyo ku ka hadalena xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo weerarkii hoyga cabdiraxmaan mise minkii cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo arrimo kale xisbiyadan iyo waliba shalhaayena xisbiga hor u socoda mise hor andareerow iyo xisbiga daljir wadajir iyo kulun walina qodobadanka muhiimsan iyo sheegeenku ka hadleen kumid hayay weerarkii iyo xabsigii mise xabsigii la dhigay siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo la sheegay intii qaran dumis uu sihligaasi ku hoolanayay hataba dadkii meelasi ku hadalay waliba iyo dowladda federaalka ka eedayana inti misena dowladda federaalka iyoon ka digana inti ciidanka qaranka iyoon adeegsana
ila soomaaliya inay aaminto ama ay ku salayso siyaasaddeeda haddaad iga aragti duwan tahay waxaad istahishaa in lagu dilo waxaan xaq u leehay inaan ku xiro waxaan xaq u leehay inaan xukumo runtii waa nasiib dar mana ahan shacabka soomaaliyeed shacab ahaan iyo siyaasiyiin waxay aqbali karaan mana u malaynayo in qarniga koo iyo labaatanaad ay ay tahay miiniska ama habka ugu haboon ee lagu raadiyo xukun siyaasadeed
waxaan uga digaynaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay u adeegsadaan ciidamada qalabka sida dilalka iyo argagixinta siyaasiyiinta ka aragtida duwan taas oo aan waxba ka sokayn midka ay q- midka ay qabaan argagixisada al-shabaab waxaan sidoo kale ka digaynaa in loo adeegsado hay-adaha garsoorka xeer ilaalinta qaranka culimaa udiinka howlo siyaasadeed oo looga aargoosanayo dadka ra'yiga leh taasoo meesha ka saaraysa kalsoonidii soo soo koraysay ee lagu qabay hay-adaha dowladda iyo shuruucda dalka ku yaalla in madaxweynuhu waajibkii uu ku dhaartay ee ahaa ilaalinta midnimada iyo dastuurka dalkeenna ay khilaafsan yihiin dhacdooyinkii aan kor kusoo ku soo xusnay oo abaabulkeeda laga soo qorsheeyey madaxtooyada loogana baahan yahay inuu guto waajibaadkiisa si hufan isagoo maanka ku haya inuu jiro isla xisaabtan dhab ah si dhaqso ah sharciga loo hor keeno madaxdii bixisay amarkii iyo ciddii fulisay weerarkaas sharci darrada ah ee lagu xasuuqay muwaadiniin aan waxba galabsan laguna dhaawacay kuwo kale laguna beegsaday dad siyaasiyiin ah
omo cristal cristal omo iishow way oo bedeli holow uunka iska qaryahayta kiinkoownama ee kolkunga sadiida ee kar ana laha ineeda dhegda foolahanku jeesati madun reed uunka in iska qaribay may i erow iisheg kar adaletana kushmasiyow maay i haddana may korkay ma aragaaso walafa fiigan ee ka jara ma atahay ibtiridu oo madan ana dharka ka dhagadahaayo iishow ooma dhiidile ama ka dhardhigadahay oo ma dheedilay aha oo ma cusublay aha michel oshii ilow oo mada hadda adduunka lankajeeli omo cristal iisheen omo cristal yo hadda adduunka linkijeeli iidadadan anfacdimaha an iyo halaa iishow kaleed oomamuku owaadasa oomo cristal haddaha kiin aruuriye haddaha kiin aruuriye olow iilkii ado ooma an qabti iishow inta kiinki egyaa ogaw axsan lay iinsuubi omo
dhugunsidayaal waliba sanglena hamiin fayla madaxweynaha dowladda soomaaliya waliba amray saraakiisha dhalan saraakiisha dowladda anti dhalinyarada landhiiba hoggaanka ee ciidanka qalabka sida ee dowladda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo waliba amarsey saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya anti dhalinyarada iyo ku mid naqdan saraakiisha xoogga dalka soomaaliya intii landhiiba hoggaanka ciidamada maadaama dhalinyarada iyo iyin haanwalha ka baraday dalka banaansha iyo dalka gudaajay taliyaga ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdiweli jaamac goroda oo la fari amarkaasi iyo waliba durbu use sheegaya intii la bilaabo doono inti saraakiisha dadka dhallinyarada walhabaradii la magacaawa maruuse arrintaasi ku hadalay waliba hadalgay ku mid ahayd
aad baan ugu faraxsanahay inaan muxuu ahaa la kulmo saraakiil dhallinyaro ah oo aqoon leh oo haddana muujinaya waxa ay qabaan wadaniyad hadday tahay iyo aqoon hadday tahay iyo sida ay u arkaan inay wax u qabtaan waxaa la sii wanaan karaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi inuu iweydiistay inuu arko saraakiil dhallinyaro ah oo iyagu uu hoggaanka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ka dhex muuqdo marka dareenkii anigu aan qabay waxaa iswaafaqay dareenkii anigu aan qabay iyo kii isaga uu qabay waa iswaafaqeen laga bilaabo hoggaamada ilaa horin ilaa koox waxa weye saraakiisha yar baad akriyayna haddii laha jira ayaa akriyayna waxaan qabaa inaad aqoonteedii leedihiin waxaan qabaa sida hadda rag u fakarhayin inaan u fakarayn waxba lama qaban karo waxba lama sixin karo waxba soo kordhi maayaan waa inay wax soo kordhaan wey haddii ilaha yidhaah ciidanku waa inuu isbedelaa oo annaga aad nagala wareegtaan xukunka
lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldiñaa saxñaa qumiñaa waaliñaa may laka qiyaasay may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii i dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohooto dibadda ha isku diiwaan geliyey bohooto dibadda enama iska diiwaan gelinay alaab dhismadoonga ahaa dabaqay iskor saaro dig sii sido faday adantana ma ii darsadaash qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee liyo star tuuba qashaha handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaaqa qufaasay safarqa harshay khatartis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qaboo banoo macawiiska qabtoo irabukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qoboy kan haqoboy ma taro jumliya tafaariiqkii fadaas ma qaadato walaalay gabaar moogahay dukaanka galabka dhismeeda guud new star tu
dhegeystayaal weli weli la dareertana barnaamijkii kulanka warsan guddiga difaaca baarlamaanka soomaaliya weliba sheegaya intii wasaaradda difaaca dalka soomaaliya iyo dowladda kenya iyo kala xisaabtama doonaan dhibaatooyinka degmada beled xaawe ee gobolka gedo ciidamada kenya ku wadan isla maraxantaasna dhul ballaarsigaasi ogolaada doona guddiga difaaca ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo dhinaga kale weliba sheegana inti dhibaatooyin kale laka dhaxli karo arrintaasi mar waraysi siyaayan idaacadda warsan weliba hadaljo ku mid ahay
bismillahi raxmaan raxiim horta aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay inaad ummadda soomaaliya la wadaagtid arrimaha xiisadaha ay ka taagan magaalada beled xaawo magaalo ganacsiya runtii waxaan guddigeena aanu kala soconaa waxay tahay in dowladda kenya ayaamahan ciidamada militariga iyo qaybta ay dhisayeen derbi marka hore wool ay dheheen derbi halek hadda ay u bedeleen waxa lahahda barbar tent maanaha derbi hadda oo maaragtay ay maaragtay ay dhinaca aana macnaha aanan ahayn derbi laakiin silsilagay waxaas ku xeeran yihiina marka kulley waxay leeyihiin amni baan u dhisanaynaa laakiin anagu arrintaas sii hoose aanaan maaragta kulley fadhi baan ka yeelan doonaa hadda baarlamaanku waxay laakiin guddiyada waa shaqayn doonaa marka hadda soo socotaan kulley aan aan jecelnahay inaan aan ajandaha ku darsano si hoosena arrintaa waa ula socon doonaa haddii ilaahay inshaa alla korjoogsan heleenahay shaqadaas inay la hadlaan waxaa qaabilsan waddanka awoodda waa qaybsan tahay wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda gaashaandhigga ayaa anagu kula xisaabtamaynaa waana weydiinaynaa insha allah saan damacsanaan wasaaradda ayaana ka weydiin doonaa arrintan iyada ayaa looga baahan yahay inay hirir la sameyso wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda arrimaha dibadda marka xukuumadda ayaa iska leh inay dowladda ay la hadasho anagu xukuumadeena ayaan kula xisananaa anagu shacabka ayaan matalnaa marka sidaas ayay marka awood u qeexan tahay runtii waa la soconaa in dad guryahoodii macnaha meelo ay ganacsi ku lahaayeen wax loo gaarsiiyey oo laakiin arrintan ilaa iyo kenya waxay dhaysay derbigan waxaan dhisaynaa ilaa iyo laba sano sala socoto markii gaarisa iskuolka gaarisa iyo qoladan nabadiiska ay weerareen faldin ayay ka timid in arrintan ay darbigan dhisaan hadda saddex kilomitr ayay dhamaystireen ay dhimacsiyihiin sanadkan soddon kilomitr dhisaan laakiin ilii waxaan dhisaynaa ilaa todoba boqol oo kilomitr marka annagu dalka shacabka soomaaliyeed baanu difaacina waxaan jeclaanayna in xadkaas uu yahay xad u furan ganacsatada adduunyada hadda waxay gudubtay in darbiye laisku adeero adduunyada waxay gudubtay ganacsi furan dadku ay ku gudbaan ay wada shaqaystaan marka arrintaa marka si hoose ayaan ula socon doonaa dowladdana waa salax kaasin doonaa haddii ilaahay mug laakiin amnigii ka wada shaqeyno dadka deegaankaas ku degan balal xaawo iyo gobolka jado iyo dhammaan ilaa liboya iyo macnaha dhammaan deegaankaas xadka dheer oon la leenahay dalka kenya in nabadda iyo laga wada shaqeeyo oo aan si wada jira uga soo horjeesano ayaa muhiim marka annagu si fiican baan ola soconaa in dad shacaba oo laakiin arrintan arrin hadda oo hadda bilaawata maaha ugu soo laba sano ayay loolahaa darbigan wala dhisaya asala socod darbiga waxaan qorshayaha saan maqalnay dowladda ciidamada kenya defense force ay la wareegay darbigay dhisayaan marka xidhimo oda doorashaa lagu galay marka arrintu waa arrin maaragta kolley kenya way inay darbigaas ay leedahay dhinaca miya u dhistay waxay kaloo noo sheegeen kolley inay rabaan oo ay meelihii sidceen waas iyo dibooyo iyo iyo mataqaanaa baraxaawo kale meelaha intriga laga galo inay xoojiyaan oo kastamka halkaas maaragta labada dal ay marka ay leeyihin waxyaabaha sharci darrada ayaan ka hortegaynaa laakiin waxaan anigu kulley dhihi lahayn arrintan waan isha si fiican waan u kurgula doona haddaan nagu difaaca darda gaashaanmid ayaana kala hadi doona haddii ilaa haydmo si mataqaana dhibkooda xagga u weydiiyaan oo si maaragta anagu amnigan dalka kenya iyo dalka soomaaliya ka wada shaqeyno oo dalka oo dadka walaalaha ay ku wada noolaadaan oo dhaqaalo kor loo kaco oo dadku ay shaqaystaan oo xadkiisaan loo baahan aakhirka oo dadku afrika ay kawada ganacsadaan baa mustaqbalku yahay laakiin hadda hal saaka oo dalkeena soomaaliya anagu inaanu inaanu difaacano oo aanu ku midisno ayaa waajib naga saaran yahay insha allahu tacaala taas ayaan xoog saari doonaa dadkii wax gaareen kulley waa la socon doonaa dowladdiina ayaan kala xisaabsan doonaa dilaahi kenya askarteeda inay xadka soomaaliya ku tallaabto waxay jebinaysaa qawaaniinta caalamiga ah dalka soomaaliya waa dal xora xadkeena annaga ayaa difaacanayna inay dowladda soomaaliya soo wargeliso oo ay u sheegto mataqaana haddii dhinaceena ay wax ka tabanayaan ayaa suu sharcigu yahay annagu inaan dadkaas duniska waalama kula noolaano ayaa naga go-an in ay soomaaliya ay kusoo xayguurto ay dadkeena wax u geysato waxaan ka aqbali karna maaha waana waxaa dowladdeena iskala saarma doona dadkan shacabka hadda dadka sheegana sheeganayna waanu inaan dhagahoodi nahay waanu maqalnay oo aanan codkooda nalaba gaarsiin doono oo dalkan annagu aan difaacano xagkeena soomaaliyeed baan ku sugnay halkaas ka mid annagu mana ogolinaa waxay dalka kenya nabad kula noolaana aan doonaynaa laakiin uma ogolaanayna inay waxyaabaha qaarkood uma kama yeeli karna haddii ilaahay marka laakiin inaan nabad ku wada noolaano oo aana nabadda wada sugno waa wax naga wada go-an kule dadkaas haddana iyagu amni heshiisna amni u dhisayaan adi dhinacooda iyagu waxay ka sameynayda anagu shaqo kumaleyna ma kontrooli karno laakiin meel dhinacay la soo gudbaan waa wax mataqaana sharci darraa dadkaas soomaalida deegaankaas ku noolna waxaan dhihi lahaa si deganaanshadan oo nabadda ku jirtaa la xoojiyo nabada lagu wada noolaado kolley mar waxaa la gaari doonaa ay dadku ay dhinaca ganacsiga iyo iyo iyo isku furnaanta ay xoog yeelan diilaayo mustaqbal
انت كويتي دار الدواء هوسبيتال نمي داير علينا تنجد دار الدواء هوسبيتال وسماي دار الدواء هوسبيتال ليلي ليما يفولا اسبيتال داو يال وماي وي diin dirikow diin lay bilaawshaba doohay doowalkiin tarow haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawaa hosbitaal dadaal waljar waa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i eriir dhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa cudurrada guud kulisho walsiinkuku daaweeye aan kudayma doronaatin daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmishay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidii doctor maxamed abshiraa meele diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo gaalangnamaykii dadaaro kumbuyuutaro caalami ah oo jirooda degdeg ka sheegayan sida ultrasom biochemistry iyo kanshaybaarka c b c ya meele diyaarkinka ee horey indeera daarudawa hosbitaal daarudawa hosbital farmashise diyaara daawooyin casri ah oo noocyaalkii inkadi dambeeyeen eh tiktooro yurub iyo eeshiya qalankaas kula duwena degdeg adan ku daawaysadaasoo farmashiga daarudawa
maxkamadda racfaanka gobolka banaadir yareed anfurahayta dacwadda kiiskii lanhaysaday siyaasiga cabdiraxmaan cabshakuur warsame oo labaatan iyo kowdii bilunga yee fasaxday maxkamadda gobolka banaadir warqad qoraal ah oo yahasaartay maxkamadda racfaanka gobolka banaadir yaa waliba dhanka weeraya intiyo dhugunsidan dacwadda lanhaysada cabdiraxmaan cabshakuur warsame oo markaasina ha ku qiib galan xeer ilaalyaha guud ee qaranka iyo sidaas oo kale walina lanweeray qareennada shale axmed tahliil xaaji iyo cabdikariima maxamed axmed iyo aamino xaaji axmed siyoon dhugunsadan dacwadda ama siyoon dhugunsadan dacwadda goobroogni onkunagadan maalinta arbaada eh oo beriya ka beegan yo waliba labkabalamay anti reedland fura dhugunsadowka dacwaddii lanhaysada siyaasiga cabdiraxmaan cabshakuur warsame
subermarket subermarket ka ducaysane duro waranga leh degdhow seefan leh dadaali horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarket ka ducaysane sifo welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarket ka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalo diir darkaa ku gal deegma deerima leh ha ku daldalo wali dantiyo ka hayta ducaysane subermarket sifidiis haata wal leh suuq bay dhowmayka sheegna subermarket ka ducaysane suul isalada lahambuuyi agabshay safsafo walse laha ka koobo kormee agabka iskala safan subermarketka ducaysane ilow waysiin kormare barfuum bariime ee bidhaantiyo shalduwan badinkii biflikasiyona biloogudaantiya aragtisdan bogow saabuun ishaamba uunso asri eh hariitaaka uunsaton isgowsha lanhaayo korna kareen kuntiible kullishay nafaqee korkiile maryoona kurtun kurtun iifin kurbudisku guurasa alaab maa-uun irbadoonkumaqanayna casri ahoo ebid il horlansaarna roog agasaari iskooba ubax suuradiis ili aragda ambogaaso idaa'i xafiiska
walibana la sheeke eh ee ku nool deegaanadaasi hatiyo barakaciyahayan kureeda markiyo jareen mise jareen walyaabogii muhiimkan hay gudoomiyaga deegaanka leego abuukar cabdulaahi isaaga al adala oo si gaaren la hadlay idaacadda warsan yaa sheegay intii arrintaasi saameynka weelati kadib markii laga soo baxay agosto afarteedii laga soo baxay oo ciidamada umsayan iyo ciidamada maxaa ahay ay kasoo baxeen ciidamadiina kasoo baxeen dhibaatooyinkan waxaa kamid ah dadkii shacabka ahaa ay soo baxeen oo waxay ku kaxeen meelo badan ay degmooyin badan ay banaadir ay kamid inta ku kaxeen makarata al-shabaab ay kasoo kaxeen makarata marka maxaa ahay dadkii soo kaxay ayaa raba dib u xiran iyo maxaa ahay in dib u dejin loo sameeyo oo dadkii wax loo horto malahan malahan hoy malahan waxaan adan malahan roobka kama garan dadkaas waxay joogaan qaar walayn ay soo qaxeen qaar waxay joogaan muxuu ahaay afgooyo qaar waxay u soo qaxeen muxuu ahaa muqdisho sida qaar meel bay u qaxeen ma garata amilkii deegaanada kula hadlaya damakiyaansiiida kula hadlaya dowladowdan jooga ma garata wahagaag dhugunsadayaalka qiimo iyo qadarinta leh meel kasiisin rogdan iyo si kastoon indheegaytan waliba noo dhugunsadaasina idaacadda warsan siyeetun iyo siyeed dhibic lama dadka dalka banaanshay rogan waliba noo la dareerana aalada satellite iyo live streamka barnaamijka ugu wali hasiin saaray waana siin la dareeriyay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala tan iyo intii barnaamijkan barnaamijka dambe reedunun ku kulamaana bahwiinta warsan oo iska duubun oo singuku tabaasadiyo hamiin fayl idii barnaamijkaanan dhugunsan waliba reednin kuhel korana barti internetka una kalena warsan radio com